horta marka hore aad iyo aad waxaan uga xunnahay xukunka cadaalad darrada baahsana ee ku dhacay cabdimaalik muuse codon cabdimaalik waxaa loo haystay laba eedood labadaasi eedood midi laba qobob bay ahayd midna hal qobob bay ahayd midi waxay ahayd waxaa iskuulka abaartaa ku haysta midina waxay ahayd qarankaa dhibanaa oo madaxweynahaad wax ka sheegtay haddii aan kala qaado iskuulka abaarso marka laga yimaado dadka suuqa laga abaabulay iskuulka abaarso tootali wuxuu istaagay dhibano kamihii dacwadda xaashada eedda waa wada arki kartaan meel allaale meelay kaga taalle iskuulka abaarsaa dhibano ah ma jirto dawladdu iyadoo ku raad gadanaysa oo eedaha kale u haysato cabdimaalika ku qiildiyaysa waxaa la raadiyey qaab loogu soo diro iskuulka abaarso waxaa loo yeedhay oo xaashada eedda lagu soo daray maamulkiisii oo magacyadii institutionisku waxaa la yidhaha person waxay leeyihiin shakhsiyad qaanuuniya legal personality ma ahayn qof la soo qoro waa in la yidhaha iskuulka abaarsaa dhibanaa tii way dhacweyda iskuulku wuu diiday waxaa markaa la sameeyey in magacyadii dadkii iskuulka ka madaxda ahaa la soo qoro magacyada nimankii la soo qoray jimisy baa ka mid ahaa nimankaasina totally iyaguna way diideen inay maxkamad yimaadaan hal inanoo laygu sheegay isaguna inuu xisaabiyaho soomaaliya ayaa lagu soo daray isagana isna wuu diidey dadkii noocaha iskuulkii markii la waayey in isaga uu abaarsahaan ku dacwoodo markii madaxdiisii lagu soo daray xaashada eedda iyaguna ay diideen intii dacwaddii socotay waxaa xafiiska xeeraantu abaabulay oo suuqa la kiciyey dad waalidiina oo la leeyahay dadkanaa dhibanayaala dadkaas xaashada eedda meel laba kagama xusna fadhigii saddexaad baa iyagoo maragyo lagu soo qoron dhibanayaal ahayn xaashadooda eedda maxkamadda la keenay maalintaa la keenay sharciyan iyo qaanuuniyan maxkamaddu xaq umay lahayn dad aan ahayn dadkii dhibanayaasha iskuulka isaga ahayd inuu dacwoodo amba maamul ahaan inuu ku dacwoodo dad suuqa laga ururiyey in la yidhaha dhibanayaal baatiin ceeb bay sharciyan tahay halkaa markay marayso dadkaa laftarkooda markaanu su-aalihii weydiinay waxay noqotay aduu hebelow ilmahaaga miyaa wax lagu sameeyey waa maya iskuulkan si guud ugu hadlaya iskuulka uma hadli kartay iskuulku maamul buu leeya iyo dariiq loo maree miyaad u hadlaysaa waayo waxay ka dhigan tahay qof shiciboo yidhaahda waxa madaxtooyada ayaan ka hadlayaan anaa madaxtooyada matelaya waxaana fayeenki hayn madaxweyne hayn agaasimihii madaxtooyada hayna suuqa iska joogoo yidhaahda anaa u hadlaya madaxtooyadii oo kale ka dhigan tahay halkaa marka ay marayso waa la dhegaystay arrintaasi waxaanu caddaynay cabdimaalik muuse coldan waxaan ahayn inanka saxafigaee koobar baa dalka yimi waxaan ahayn oo uu sheegay iyo su-aal uu geliyey ardayda qaar ka midoo uu ku soo dul qoray maxay u jeedaan carabkaa waxaan ahayn inaanu cabdimaalik muuse coldan oon marka taa laga yimaado dacwaddaasi horta dhinacaa abaarso dhibbanaa la'aan weeye horana ay u ahayd imakana ay u tahay iskuul dacwanaya ma jiro iskuul maamulkiisu yimi ma jiro taas waa intaa waxa ay noqotay muxuu ahaa eedda labaad oo ah ta taliska cabdimaalik wuxuu sheegay oo hadalladiis ka mid ahaa taliskana wuxuu hayaa tubtii talisyadii hoogay arrintaas sharciyan dastuurka qof kasta oo muwaadina u ogol inuu ra'yigiisa cabiro haddii ay noqoto lama hadli karo macnaheedu waxa weye dastuurkii waa lalaalay waxaanu ka qareen ahaan leenahay war xorriyadda aasaasiga ee qofka muwaadinkaa xorriyadda hadalka ugu muhiimsan dastuurku intaasoo jeer oo aanu ka hadal waxyaabaha kale ilaa xeerarka boqol iyo shan soddon xeerka dastuurka jamhuuriyadda somalilan wuxuu odhanayaa xeerarkii dawladdii siyaad barre waxaa lagaga dhaqmayaa wixii aan ka hor yimanan xuquuqaha aasaasiga oo ugu horrayso xorriyadda hadalka xilligii dastuurka la dejinayay waxaa la sii garanayay inuu iman karo madaxweyne dadka ku qabsan kara xorriyaadka noocaasa aasaasiga taasi iyadoo laga duulayo ayaa dastuurka la adkeeyo tiraba shan meelood wax ka badan ayaa xorriyaddu qowlku uu kaga soo araray dastuurka jamhuuriyadda somalilan dadka oo la caburiyaana wixii dawladihii hore ay ku dumeen aad baanu taa uga xunnahay haddii aan iskuulka abaarso ku noqdo maxaa culayska keenay iskuulka abaarso xukunka amba aan u arkaynaa in culayska keentay waxay tahay xafiiska xeer ilaalinta iyo cid kasta oo danaynayso arrimo siyaasadeed kali intay dacwaddii socotay waxay abaabushay dad waalidiina oo annaga oo qareennaa xataa maxkamadda horteeda nagu qabsanayay tii waa lagu kalsoonaan waaye waad arkaysaan xalay toole midiya dacwaddii maanto kale lagu dhawaaqayo si loo sii hordego ayaa haddana intii inleeg inta la soo ururiyey la yidhi midiya ka hadla taasi waxaan leenahay barasharka garsoorka ha laga daayo intaa dacwadda socotay waxaad arkaysaan oo dadka maragyada caddaynayeen halka abaabulka u horraysa ka yimee layskugu keenay ayna ahayd madaxtooyada waxaanu leenahay madaxtooyada aan ugu baaqaynaa dastuurka qof kasta oo muwaadina xorriyatul qowl buu siiyey waxaanu leenahay ha laga daayo madax bannaanida garsoorka xukuumaddu ha ka dayso faragelinta ay ku hayso ugu horrayn madax bannaanida garsoorka qof kasta oo muwaadinana dastuurka u ballan qaaday oo u damaanad qaaday xorriyatul qowlkee maanta maamulka gacanta ku haya jamhuuriyadda somalilan amba xukuumadda somalilan waxaan ugu baaqaynaa inay ka dayso ummadda cadaadiska qofkii koowaad maaha cabdimaalik bigeeyaa loo kor loogu xidhay waxaa jira cabdiraxmaan abees oo asna intaa xidhnaa waxaa jira maanta cabdimaalik muuse coldoon waad arkaysaan sumcadarratii ugu weyneed weeye markaad aragto jornaalada dunida amba hay-adaha xuquulisaanku waxay qorayaan inta maanta xukuumadda madaxweyne muuse biixi talada haysay dadkii ugu badnaabaa la xidhay arrintaasi sumcadda somalilan bay hoos u dhigaysaa miiqaamkii somalilan bay hoos u dhigaysaa inteedaa qof kastoo xuquulisaan ka shaqeeya maalin kasta intaasoo miisaj ayaa u soo dhacaya oo la weydiinaya arrimaha xuquulisaanka somalilan oo aad arkayso sumcaddii somalilan halkay awal hore ka ahayd goob lagu xasuusto dimuqraadiyadda in maanta dunidu waxaad kelidii brifer garanaysaa ay kusoo weydiinaysaa inay tahay intaad xidhxidhan xukuumadda waxaan ugu baaqaynaa inay ka dayso dadka caburinta inay dadka iyo xuquuqaha dastuurku siiyey ay dadka u damaanad qaado cabdimaalik muuse coldoon oo maanta uu xukunkii ku dhawaaqay garsooru lagu xukumay saddex sano iyo badh in dacwadda aanu muxuu ahaa ka rafcaan qaadano horta waa qodob qodobka labaad waxaa jira muxuu ahaa mas'alooyin fara badan oo madmadow leh oo ku jiray muxuu ahaa habkii uu xukunka usoo saaray garsooruhu taasoo muxuu ahaa maxkamadda rafcaanka iyo meelsha kale ay kusaysa baanu hordhigi doonno waxaa jirta in iyadoo arrimahan muuse cabdimaalik lagu haysto lamida lagu haystay muxuu ahaa abwaankii muxuu ahaa in abees in garsooruhu yidhi xorriyaddiisii hadalka ee dastuuriga ahayd ayuu isticmaalayey marka tan mid la midunbay ahayd marka waxaad aragtaan in dhibaatada ugu weyne jirtaa ay tahay kiisaska isku midkaa oo hab kala duwan looga gurnaqayo kuna looga soo saarayo taasi markaa waxa weeye wax aan ku habboonayn muxuu ahaa nidaamka muxuu ahaa garsoor cadaalad ku dhisan iyo hufnaanta muxuu ahaa xuquuqaha aasaasiga ah iyo iyo dhaqangelinta dastuurka waa arrintaa aad baan uga xunnahay aad iyo aad baad mahadsantihin dhammaantiin waan idinka mahad celinaynaa waktigiina iyo maaragtay garab istaagga u muujiseen ninkaasu xilfiga ee walaalkiina horta marka hore aad baan uga xunnahay maadaama nin qarannadii difaaca cabdimaalik xukunka maanta ay maxkamadda ku radi anugu laba dhinacun baan ka eegayaa inta kale qaran jamaal baan ku dari doonaa marka koowaad waxaan aad iyo aad horta arrintan waxay ayd arrin aanu filanay in xukun sidan oo kalea dhacayo waxay ayd arrin aanu filanay marka hal dhinac laga eego oo ah qaabka cabdimaalik loo xidhay waayo qof xadhiggiisu xaaraan ahaa oo sharci darro lagu soo xidhay qaabka caddaymaha maxkamadda lagu helay sharci darro ahayana lagu hor keenay xilligii sharcigu dhigayay xilli ka dambeeye la hor keenay taasna sharci darro ahayd waxa lagu haystaana ay ahayd aragtidiisa iyo waxaan dembi ahayna sharci darro ahayd waanu iska arkayna mar walba natiijada ka soo baxaysaana inay tahay wax sharci darraa oo hore soomaalidu tiri hal xaaraana niriga xalaala ma dhasho taas waa mid arrinta labaad ee muhiimka tahay in dadku fahmaan waxa weeye cabdimaaliga coldoon waxyaabaha lagu xukumay waxaa ka mid ah inuu madaxweynaha iyo xukuumaddiisa ku tilmaamay taliska musabiix waxa walaacle sanad gudihii in saddex ilaa afar qof loo xukumo magaca madaxweynehood si kaloo isticmaasheen maxamed kayse bigeeye ayaa ugu horreeyey oo juun may lagu xukumay waxaa tiri madaxweyne waa looka annaga iyo jamaal baa looyaro u ahay waxaa ku xiga wargeyskii foore oon anagu qaran u ahay oo lagu haystay madaxweyneha waxaad tidhahdaa biix maantana cabdimaalik baa ku xigay oo leehi madaxweyne waxaad ku tilmaantay taliska muuse taasina waa arrin kaleo warwarkeega leh iyo walaaceega taasina ay sababayso in madaxweynaha waxa loo isticmaalay in lagu idhaahdo ay tahay mid la jaangoynayo ay jaangoynayso xukuumadda la odhanaya madaxweynaha qaabkan anagu jecelnay ugu yeedha laakiin qaab qaabkaa ka doon haddaad ugu yeedhaan xabsibaad ku gelaysaa ayadoo dalkuna dimuqraadi yahay isla markaana sharci darro tahay arrinta kale cajiibka waxay tahay dacwadaan dhibana lahayn oo cid soo askatay si cabdimaalik aan jirin si mid madowa in loogu xukumay aad baan uga xumahay horta garsooraha xukunka soo saaray waanu dareemaynay culays fara badan baa saarnaa waxaanu arkaynay inaanay madax bannaana jirin iyo go'aan qaadasho isaga go'aankani mi uu yahay mid ka imid rabitaankiisa inuu ku xukumo coldoon muuqaalkiisaad garsooraha arkayseen psychological inuu ahaa nin waxaanuu hayo aan raalli ka ahayn ama waxaanu ummadda u sheegay marka mar walba waanu ka xunnahay xukunka cabdimaalik ku dhacay sidaan maalintii sheegayana ma aho qura in cabdimaalik maanta xidhan yahay ama uu xukuman yahay laakiin dastuurkii somalilan iyo shuruucii o dhan baa xidhan oo xukuman waxaan soo jeedinaa in garsoorka madax bannaanadiisa xukuumaddu faraha uga qaado oo garsoorka madax bannaanadiisa loo daayo waa isaga maxamuud sheegi garsoorahan isla shalay markuu ku dhawaaqaya xukunka cabdiraxmaan abees wuxuu yidhi cabdiraxmaan abees wuxuu dabaqay sharciga oo dastuurka u ogol in aragtidiisa cabiro cobdoonna wuxuu yidhi maanta waxaad gashay waa dembi marka waa siduu qaranku idiin sheegayay waa laba dhacdo oo si labada jeer laba qaabo kala duwan loogu isticmaalaya dastuurka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sidaad wax ka warqabtaan maxkamadda maanta waxaa xukun saddex sano iyo lix bilood ah lagu xukumay weriye cabdimaalik muuse culdoon ururka suxufiyiinta somalilan ee soolja run ahaantii arrinkaas iyo xukunkaa ku dhacay aad ayaan uga xunnahay walidaalik horey saad uga warqabtaanba maraaxilkii kala duwanaa waa cabdimaalik intii ay maxkamaddu socotay uu soo maray looyaradii iyo qareennadii u doodayey waxay ka socdeen dhanka soolja iyadoo mas-uuliyadda sooljo loo aasaasay ay tahay inay ilaaliso suxufi kasta oo ka howlgala somalilan waajibkaygana ay tahay sidaasi daraaddeed waxa aanu mar walbaba goobjoog uga ahayn oo aanu ku dhiiranayn oo aanu barbar taagnayn weriye cabdimaalik muuse coldoon xukunka maanta ku dhacayna waxa aanu caddaynaynaa inaannu aad uga xunnahay ka hadhi mayno ka daali mayno ka joogsan mayno wadiiqo kasta iyo sifo kasta oo cabdimaalik muuse coldoon uu xorriyaddiisa dib uga helayo cabdimaalik waa wariye ka tirsan wariyaasha somalilan sooljana way u doodi doontaa hadday cabdimaalik tahay haddii ay tahay suxufiyiin kasta oo somalilan ka howlgala waajibna saaran weeyaan waxaan codsanaynaa in loo dhibirsamaado waxaan codsanaynaa in la ilaaliyo waxaanu codsanaynaa in mar kastaba xaqooda iyo xuquuqdooda la siiyo cabdimaalik iyo kayrkiis waad ka warqabtaan oo warbaahintu dhibaatooyin iyo maraaxilaad kala duwan oo adag ayay somalilan dhexdeeda kala kulmaan xorriyatul qowlka dastuurka qaranka jamhuuriyadda somalilan ayaa u bineeyey xaqna u siiyey waxaan leennahay annagu haddaannu sooljo nahay waa ku dhiiranaynaa mar walbaba in aanu xaqa ku ilaalinno wariyaha waa dareensannahay inuu wariyuhu gef la geli karo waa dareensannahay inay wax baal mari karaan waa dareensannahay in laga taban karo waxaansan leennahay tabasho kastooo timaadda iyo tigaad kastooo timaadda waa in lagu hagaa oo lagu ilaaliyaa wadiiqada saxda ah wax kale iskuma hayno xukuumadda iyo kayrkeed iyo cid kastoo sharciga ilaalinaysee waxaan isku haynaa waa sharci uun sharciguna wuxuu dhigayaa faaati kula dii xaqin xaqah war suxufigana xaqa hala siiyo suxufigana cid kasta oo uu mas-uul ka yahay xaqiisaa siiyo waxaa ku soo koobaya hadalkayga cabdimaalig waa wariye naga tirsan waannu ka dhiidiyaynaa waddo kasta oo wanaagsan oo maanta xorriyaddiisa uu ku helayana waa u maraynaa haddii aannu sooljannahay waxaananu leennahay cabdimaalik waa kuu maqannahay waa kuu joognaa garabkaaga ayaannu taagannahay runtii gudoomiye ku-xigeenka soolja yaxya sheekh ismaaciil baa dhameeyey hadal faahfaahsan oo uu ka tegey ma arkayo laakiinse runtii saynu la wada soconno maanta go-aankaa ka soo baxay maxkamadda runtii saddex sanno iyo lix bilooda waa mid aad runtii aanu saa suu sheegay yaxye runtii qof kastaaba xorriyaddiisii aad buu u jecel yahay annaguna waanu la dareemaynaa cabdimaalik xukunkaa ku dhacay marka intaa laga yimaado guud ahaan dee soolja xafiiska legal air offiska runtii looyarada ka shaqaynaya aad bay u dadaaleen iyo looyarada kale sida madaxa bannaanba u galay oo runtii iyagu intii dacwadda socotayba si fiican oo meeqaam sare leh uga qayb qaadanaya inay fariiddiisa dib usoo celiyaan hase ahaatee go-aankaas runtii aanna farxad gelinin waxa iskugu jiray laba qaybood qayb waxay ahayd dacwad ay ka soo dacwoodeen abaarso iskuul iyo mid ahayd runtii dacayad madaxda qaranka ka dhan ah walow aanay faahfaahsanayn sida uu go'aankan saddexda sannada iyo lixda biloodii uu u kala leeyahay waayo mid waa defamation weeyaan midna waa folos news propagation ama propagandada iyo fidinta wararka been abuurka marka runtii waxaan annagu dareensannahay halka mid ee soolja ku adag tahay waxa weeyaan dhammaan suxufiyiinta iyo hay-adaha warbaahintu waxay xaq u leeyihiin wixii dastuurku jideeyey ee ah inay aragtidooda ku cabirtaan sifaha sharciga oo runtii dee mas-uul baad cayday mas-uul marka dee runtii la sheegayo waxaa qurux badan in nidaamka sharciga ah iyo dee qofkan la caayaya iyo qofkan wax laga sheegayaa ay runtii constitutionka ay la jaan qaadayso waayo xorriyadda warbaahinta dastuurku siduu sheegayo qofku runtii wariyihii wuxuu xaq u leeyahay article thirty two in uu xorriyaddiisa cabirto sifo sharciga waafaqsan oo u cabirto waxaananu runtii ka xunnahay in cabdimaalikun maahee dhammaan wariyayaashii kale ee la xidhay sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka oo ahayd tiro ka badan lix iyo toban wariye iyo hay-ado warbaahinood oo kale albaabada loo laabay ay runtii dee runtii somalilan dhaawacaysa sawirkeeda dimuqraadi ahaan iyo waddan runtii xora oo warbaahintu ay xor ahayd saa laastigeed waxaan kusoo koobaynaa runtii aad baan uga xunnahay dee kolley nidaamyada lagu sii daayay ama xorriyadda loo helaana qaar formal iyo qaar informal way leeyihiin waa isku dayi doonaa wixii awooddayda inaan bismillahi raxmaani raxiim saaga waxaanu joognay maxkamadda gobolka waxaa ahayd maalintii u dambeysay ee lagu dhawaaqayo xukunka ninka la yidhaahdo saxafiga coldoon oo aan ka soo qayb galay aniga sidii la ii xidhay ee aad ii weydeen ee aanan dib ii arag oo tusaarkaa miidiya iga horraysa waxaan qabaa laba xukun ayaa ninkaasi laysku hoosgeliyey mid ay dawladdu gaar u wadatay oo iyadu doonaysay iyo mid iskuul lagu magacaabay iskuulkaasina ay diideen siaan xogta ku hayo inaanay ninkaa wax dacwado haysan waxaa lagu xukumay saddex sanno iyo lix bilood waxaan u arkaa xadhiggaasi cadaalad darro xaqdarro in coldoon la xidho iyo in cabdiraxmaan abees la sii daayo cadaaladdu kuma jirta ee dalka wuxuu u baahan yahay cadaalad baahsan oo cid walbaaba in heshay tahay haddii aad isleedihiin cabdiraxmaanna waa la sii daayey coldoonna waa la xidhay aniganiyo waa laysii daystay laima sii daynin waxaa laii sii daystay in boorame laigu dilo oo ujeeddo gaar ah oo siyaasiya laga sameeyo taasi waa taa coldoonna insha allah waxaanu u baryaynaa in cadaaladdiisa u soo celiyo looyaradiisuna ay u doodaan raxfaanna u helo taasi waa taa ta kale aan ku darayaa waxaa weeyaan arrinka ceel afweyn ka dhacay ee dadka walaalaha ah ee isdilay aanu doonayno inaanu barodiiq ugu dirno iyagana aanu leenahay waar ilaahay ka yaaba cidda waxaan abaabulaysa ee ka dambaysa cidda doonta ha ahaateena in ilaahay ummadda dadka ka qabto aanu intaasaan kaga baxay cabdiraxmaan waxaad sheegtay inaad tidhi cid baad doonaysay inay disho waayo ciddaasi walaal ciddaasi waa ciddii sii daysay idinkaa weeraryaala idinku baadhac
shirkii kulmiye adoo dhex jooga iyadoo dadkii kuu dooday ee kuu dagaalamay inta badan oo miidyuhuna ka mid ahaa ay kuu hadleen mar qura waxaa lagu baraarugay adoo dhex fadhiya oo dhex taagan shirkii kulmiye sidee laguu dilay adaaba shirkii qayb ka ahaaye walaal waxa weeyaan sida laii dilaan sheegaya waxa weeyaan shirka anigu umaan tegin inaan shir tago ee madaxweynaha qarankaad u tegaysaa baa laygu yidhi laakiin meesha waxaa ka jirtay khiyaamo kale iyo siyaabo kale walaal waxa weyan madaxweynuhu hadduu kugu yeedho muhiimaddu maaha halka aad ku aragtee waa inaad madaxweynahaaga ugu tagtaa halka uu kugu yeedha de waayo cabdiraxmaan waxaan doonaa su-aal ku weydiiyo waxaa sheegtay in adiga adigan lagu sii daayay cabdiraxmaan cabdimaalig muuse coldoonna aan la sii dayn la xukumay wax dar sharciga loo sinaado aduma waxaad aaminsantahay sii deyntayna sharci darra ahayd maya anigu waxaan aaminsanahay walaal in sii deyntaydu sharci ahayd waxaan aaminsanahay inaan qof dulmi galay aan ahaa sidaa dulmi lagu samaynayey sidaa uu cabdimaalig u dhibanaa ayuuman aniguna u dhibanaa laakiin in laysii daayo iyo in lay soo xidho midna dee maan awoodin anigoo dee sidee dilka walaal af soomaaliga af soomaaliga waa si khaldan baad u yara u fasiratay dilkan ka hadlaya waa sumcad dil iyo dadka adigoo miidhana iyo ummadda kale laiga dilo xukumay cabdimaalik sheekh muuse coldoon waa go'aan uu madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ku dhawaaqay shan iyo tobankii juun labada kun iyo sagaaliyo tobanka markii uu furayey imtixaanada qaranka ee uu yidhi siyaasiyiinta xidhan iyo suxufiyiinta xidhani waa dembiilayaal garsoorku maanta wuxuu shaambad weyn uun ku dhuftay hadalkii madaxweynaha waxa kale oo xalay toole aynu ka arkaynay niman dhibanayaal sheeganaya saxaafadda oo ku baaqaya in loo xukumo oo loo dhaadhiciyo cabdimaalik sheekh muuse coldoon yacnii in go'aannada sharcigaa laga sii hordhacaa gef ayay tahay garsoorka somalilan ma madax bannaana waad arkayseen oo waxa xidhnaa ayuu sii dayn kari waayey xildhibaan huwan xasaanad qaran waxaanu ku baaqaynaa free garsoorka somalilan free garsoorka somalilan iyagii baa dhibanayaal ah oo maxaabiis ah oo loo yeedhinayaa cabdimaalik waxaa la soo xidhay isagoo waaran sharciga aan loo haynin gobolkiisii baa laga soo qafaashay maxkamadda waxaa horteeda laga qirtay in ay sharci darro tahay dhammaan eedaha loo jeedinayo waa la difaacay go'aankaasi wuxuu godmada u ku ridayaa cadaaladda wuxuu muujinayaa in golaha garsoorku uu yahay lahaystayaal aan si madax bannaan go'aan xaq ah u soo saari karin